gudniinka gabdhuhu waxa uu sababi karaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhiigbax fiixda makaanka dhibaatooyin ka soo gaara dhalista carruurta iyo inay ilmuhu dhintaan dabargoynta gudniinku waxa uu ka soo bilowdaa guryaha dhaqanka qofku waxa uu ku xidhan yahay akhlaaqda qofka gudniinka gabdhuhu kama hortago xumaanta shantii gabdhood oo la gudaba mid ayay soo wajahdaa dhibaatooyin badan xanuunaadu badan oo aan la qiyaasi karin dhiigbax caabuq dhalmala'aan iyo geeri hooyo waxaad haysataa fursadaad kaga difaaci karto gabadhaada gudniinka iyo guurka degdega aabba adiguna waxaad haysataa fursad kale oo gabadhaada aad kaga difaaci karto dhibaatooyinka gudniinka farriintan waxay idinka timid hay-adda n c a